بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وايه إن شاء الله تعالى عاوة وحان ربنا دور مسألة وسهوي بكسة إن أن كهذا masaa'il waaye ma ahan aqsaamaad iyo qaybihii ma ah waa masaa'il masalada koowaad waxa waye idaa saha alimaamu hal yajibu cala alma'muumi mutaabacatuhu hadduu imaamku sahwiyo hadduu imaamku sahwiyo hal yajibu cala alma'muumi mutaabacatuhu fii sujuudi sahw imaamkii waa sahwiyey ma'muumka waajibu ku tahay inuu imaamka ku mutaabaceeyo sujuudu sahwiga wuxuu ku mutaabacaynaya iska fiiri waa sujuudu sahwiga ma ahan sahwiga ma ku mutaabacaynaya imaamkii waa sahwiyey sujuudu sahwi ayuu sujuuday ma'muumku ma ku mutaabacaynayaa mase ma mutaabacaynayo jawaabtu waxa waaye yajibu cala alma'muumi mutaabacatu alimaami fii sujuudi sahwi yajibu cala alma'muumi mutaabacatu alimaami fii sujuudi sahwi liqowli nabiyi sala allahu calayhi wasalam innamaa jucila alimaamu liyu'tama bihi liqowli nabiyi sala allahu calayhi wasalam innamaa jucila alimaamu liyu'tama bihi ila aakhiri alxadiid wasawaa'un sajada alimaamu lisahwi qabla asalaami aw bacdah wasawaa'un sajada alimaamu lisahwi qabla asalaami aw bacdahu ilaa an yakuuna masbuuqan qad faatahu bacdu salaa ilaa an yakuuna masbuuqan qad faatahu bacdu salaa fainahu laa yutaabicuhu fi sujuudi bacda asalaam fainahu laa yutaabicuhu fi sujuudi bacd asalaam masaladan waxay ku saabsan tahay imaamku haddii uu sahwiyo salaatuljamaaca la tukanayaa imaamkii baa sahwiyey maxaa laga rabaa imaamku markuu sahwiyo sujuudu sahwi soo ma sujuudu sahwiga markuu imaamku la imaanayo waajib miyaa in la mutaabaceeyo ma'muumka waajib maku tahay inuu ku raaco waa ku waajib maxaa yeele nebiga alayi slat slam wuxuu leeyay inama jucila alimaamu liyu'tama bihi fii bacdi alaxaadiid waxaa ku jirtay falaa takhtalifuu calayhi ha khilaafina yaan imaamka la khilaafin waa la mutaabacaynaya sawaaءun sajada alimaamu lisahwi qabla asalaam aw bacdah waxaa isku mid ah imaamku inuu sujuudu sahwiga sujuudo qabla salaam iyo inuu sujuudo bacda salaam meeshaan si fiican ugu baraarugsanaada imaamkii mutaabacadiisu waa waajib baa leeyahy oo hadduu sujuudu sahwi aado waxaa kugu waajib inaad raacdo sujuudu sahwiga marna waxaa lala yimaadaa qabla salaam marna maxaa lala yimaadaa bacda salaam labada xaaladoodba waxaa kugu waajiba mutaabacatu limaam waa haddii bacda salaam markii ay tahay markay bacda salaam tahay haddii imaamka aad salaada min awaliha ilaa aakhiriha aad la tukatay mutaabacadiisa waa kugu waajib waa bacda salaam amaa qabla salaam mar walba waa waa inaad mutaabacayso qabla salaam mar walba waa mutaabacayna ama salaaddii qaar ka mida ha ku dhaafto ama imaamka la wada tuko maalan imaamkii wuxuu hilmaamay altashahud alawsat atashahud alawsat sida saxiixa waa waajib soo mah madhabku inuu sunnayahuu qabaa waa soo marnay laakiin sida saxiixa waa waajib tashahud alawsat buu ka tegey imaamkii goormuu sujuudu sahwiga la imaanayaa salaaddii waa tukaday labadii ragcay u dhinnayd tashahudkii buu u fadhiistay tashahudkii buu dhammeeyey masalaama noqsanaya mase sujuudu sahwi la imaanayaa sujuudu sahwi buu la imaanayaa waa qabla salaam soo ma waxaa kugu waajiba inaad ku mutaabacayso haddii salaadda adigu aad laba ragca ka soo gaartay imaamkuna qabla salaam uu sujuudu sahwigii sujuudo maxaa waajib kugu ah inaad raacdo markuu salaamo noqsado kadib aad u istaagaysaa wixii ku dhaafa haddaysan waxba ku dhaafinna waxaa kugu waajib inaad raacdo taas waa qabla salaam bacda salaam bacda asalaam labaa loo kala qaadaya inaad imaamka la tukatay salaaddii dhammaanteed iyo inay wax ku dhaafeen oo masbuuq aad ah haddii salaadda dhammaanteed aad la tukatay maca alimaam yajibu calayka mutaabacatu alimaam waxaa kugu waajiba inaad imaamka raacdo maxaa yeele salaad kuu dhiman oo istaagaysid ma lahan imaamkii baa salaaddii oo dhan la tukatay markuu salaamo noqsada sujuudu sahwi buu aada waa inaad ku dayato haddii aad tahay masbuuq almasbuuq waa la yaqaan soo maaha kitaabka ma badan kusoo marnay salaaddii waxbaa ku dhaafay imaamkiina waa salaamo noqsaday markuu salaamo noqsaday kadib ayuu sujuudu sahwi la yimi culammada qaara waxay leeyihiin haddaad kacday imaamku markaa kacda kadibna uu sujuudu sahwigii aado waa bacda salaami qaara waxay yidhahaan waa soo noqonaysaa sujuudu sahwigaad la sujuudaysaa qowlkaa sawaab ma ah meeshaani mutaabacatu limaam way dhammaatay adigana waxaad tahay masbuuq oo qof salaaddii wax ka mida lagu leeyahaa tahay waxaad u istaagtay salaaddii lagugu lahaa inaad gudato imaamya adiguna waad kala harteen markuu salaama noqsado adiga waa kacday soo ma salaadaadii lagugu lahaa ee waajibka ahayd ayaa guda gashay soo noqon mayse ma soo noqonayse haddaadan soo noqon sujuudu sahwi ma la imaanaysaa hadhowti adiga mase lama imaanaysid ayadana labay u kala qaadeen culummadu markuu imaamkan sahwiga ka dhacayay adigu ma ku jirtay salaadda oo naqsiga wuxuu gaaray salaadaadu ma ka mid tahay mase kama mid ah labadaasaa loo kala qaado maalan imaamkii wuxuu ka tegay atashahud alawsat adigana waxaa timid ragcaddii saddexaad sahwiga imaamka iyo yaa horreeyey adiga salaadda aad soo gaartay sahwigaa horreeye soo ma tashahudka dhexe buu ka tegay saddexaad uu u istaagay adigu saddexaad asoo u taagan ama rukuucdii saddexaad ku jira ayaad salaaddii soo gashay sahwigu waa kaa horreeyey salaaddii saddexaad aad kala xiratay wax sahwiya miyaa goobjoog u ahayd oo salaaddaada adiga soo gaaray ma jirin imaamkii dadkii la tukanaya ee soo gaaray gaar ku ahayd xaaladan oo kale sujuudu sahwi ma la imaanaysaa haddii maalan bacda salaam uu sujuudu sahwiga la yimaa illa culamada qaar waxay qabaan tashahud alawsat xataa haddii laga tago in bacda salaam lala imaanaya qaaraa qaba soo maa calaa hada alqowlba haddii la qabto markaad istaagto ou imaamku sujuudu sahwi la yimaado bacda salaam adiga salaadaadaad sii wadatay hadhowti markaad gabagabaydo sujuudu sahwi ma la imaanaysaa culamada qaara waxay leeyihin maya maxaa yeele salaadaadu wax naqsiya ma gaarin ayada goobjoog maadan ahayn markuu naqsigu dhacay adiga goobjoog ma ahayn salaadaas kuma jirin macnaha qaarna waxay leeyihiin mar walba sujuudu sahwi la imaana mar walba sujuudu sahwi ayuu gadaal kala imaanaa marka hore raaci maayo imaamka salaaddiisuu sii wadanayaa gadaalna sujuudu sahwi buu kala imaanaya sida saxiixa waxa waye haddaana naqsiga uusan waxba ku lahayn sujuudu sahwi laguma laha salaaddii naqsiga galay hadduusan waxba ku lahayn sujuudu sahwi laguma laha taasi waa mas'alo mas'alada labaad waxa waaye idaa saha alma'muumu duuna alimaam idaa saha alma'muumu duuna alimaam walam yafuthu shayun min salaatihi walam yafuthu shayun min asalaati walam yafuthu shayun min asalaati falaa sujuuda calayhi إذا سهى المأموم دون الإمام ولم يفته شيء من الصلاة فلا سجود عليه هدو مأمومك سهويه يا هذا سهوينيا المأموم دون الإمام إمامك وح سهوية كما دعين لكن مأمومك أيا سهويي walam yafuthu shayun min asalaati shay salaadii ka midana aysan ma'muumka dhaafin falaa sujuuda calayhi wax sujuuda laguma laha wax sujuuda laguma laha sababtu waa max lianna sujuuda yuaddii ila alikhtilaaf lianna sujuuda yu'addii ila alikhtilaaf maxaa yeele sujuudu waxay u gudbinaysaa ikhtilaaf imaamkii oo la khilaafo ayay keenaysaa ولأن الصحابة تركوا التشهد الأول حين نسيه النبي صلى الله عليه وسلم ولأن الصحابة تركوا التشهد الأول حين نسيه النبي صلى الله عليه وسلم حين نسيه النبي صلى الله عليه وسلم فقاموا معه ولم يجلسوا للتشهد فقاموا معه ولم يجلسوا للتشهد فإن فاته شيء من الصلاة فسهى فإن فاته شيء من الصلاة فسهى فإن فاته شيء من الصلاة فسهى مع إمامه فسهى مع إمامه فإنه يسجد للسهو بعد قضاء ما فاته فإنه يسجد للسهو بعد قضاء ما فاته مسألة لبا الله كلا قاضي سأركي سامبا مأموم كي با سهويي لكن إمام كي ما سهوين waxaa loo kala qaaday ma'muumkii miday wax dhaafeen iyo midaysan waxba dhaaf waxaa loo kala qaaday haddaan si kale u dhigno masbuuq iyo hayru masbuuq taasaan soo marnoo la yaqaan almasbuuq iyo hayrulmasbuuq ayaa loo kala qaaday mid salaadii la tukaday maca alimaam dhammaanteed iyo mid ay wax dhaafeen hadduu ma'muumku sahwiyo ma'muumkaasna uusan ahayn masbuuq oo salaaddii dhammaanteed uu macalimaam la tukaday wax sujuudu sahwiya ma'muumka laguma laha keligiisaa marka hore sahwiya wax sujuudu sahwiya ma'muumkaasi lagama rabo sababtu waa maxay laba cilaa la sheegay cilada koowaad lianna alikhtilaaf lianna لأن سجود لأن السجود يؤدي إلى الاختلاف وعصابته كوا سجود داني اختلاف كينيسا هدي أديك سجود سهو لا تماضه وحي كينيسا مخالفة الإمام وعصابته كوا لو ديدي سببت لبعض وحي ولأن الصحابة تركوا التشهد الأول حين نسيه النبي صلى الله عليه وسلم صحابة التشهد كوا ركعتين مركو النبي وهي المامي حديث عبد الله بن بحينه markuu nebigu tashahudka dhexe ka tegey saxaabadu ma mutaabaceeyeen mase waa ka hareen yaa way mutaabaceeyeen nebigay raaceen sala allahu calayh wasalam way ku mutaabaceeyeen arrinkaas markay rasuulka arrintaa ku mutaabaceeyeen waxay deliil u tahay in imaamka mutaabacadiisu ay muhiim tahay maxaa yeele tashahudul awsad oo waajiba ayay waxay uga tageen liajli mutaabacati alimaam sidaa darteed ma'muumku hadduu sahwiyo maca alimaam ma'muumkaasina uu yahay mid salaaddii dhammaanteed imaamkii la tukaday falaa sujuuda calayhi wax sujuudu sahwiya ma'muumkaasi laguma lahan qaybta labaad waxaa waye ma'muumkaani waa masbuuq waa meesha la yidhi fain faatahu shayun min asalaati fasaha maca imaamihi fainahu yasjudu lisahwi bacda qadaa'i maa faatahu waxbaa dhaafay ma'muumkaani maalan hal ragcuu soo gaare duhurow hal ragca soo gaare meeqaa dhaafta saddexaa dhaafta soo ma intuu salaaddii halka ragcahayd macalimaam uu la tukanayo uu ku dhex jiray ayuu sahwiyey sahwi asiga u gaara oo imaamka xaggiisa aan jirin ayuu sahwiyey imaamkii markuu salaamo noqsado asiga maxaa laga rabaa inuu istaago soo maahan oo salaaddii dhammaystiro maadaama saddex ragca lagu leeyahay saddexdii ragcuu dhammaystirayaa tashahuduu u fadhiisanayaa markaa kadibna sujuudu sahwiga laga rabaa inuu la yimaado idan marka ma'muumka markuu sahwiyo imaamna uu la jiro meeqaa loo kala qaaday labaa loo kala qaaday inuu yahay masbuuq iyo inuusan ahayn hadduu masbuuq yahay markuu salaadiisa gebagabeeyo sujuudu sahwi la imaanaya hadduusan masbuuq ahayn sujuudu sahwi lagama rabo taana waa la fahma soo maa hadduusan masbuuq ahayn wax sujuudu sahwiya lagama rabo mas'alo kale waxa way إذا سهى الإمام وزاد ركعة خامسة إمامك وسهوي وزاد ركعة خامسة فنبه ولم يرجع إذا سهى الإمام وزاد ركعة خامسة فنبه ولم يرجع فلا يتابعه المأموم فلا يتابعه المأموم فلا يتابعه المأموم فإن تابعه مع علمه بطلت صلاته فإن تابعه مع علمه بطلت صلاته لكن إن تابعه جاهلا أو ساهيا فلا لكن إن تابعه جاهلا أو ساهيا فلا masaladan marka ayadu waxa waay imaamkii baa sahwiyey ragca shanaad uu la yimid duhurkii afar ragca sooma ragca shanaad uu ku daray meeshii la rabay inuu tashahud alakhiir u fadhiisto ayuu ragca shanaad u istaagay waa la baraarujiyey oo sooma noqon subxaana allah baa la yidhi waa soo noqon waaye waa iska sii socday ma'muumku ma ku raacaya maya ku raaci maayo maxaa yeele ma'muumku wuxuu og yahay ragcadan uu istaagay imaamku inay zaa'idku tahay salaada imaamku laakiin asiga sidaas ma og yahay asiga ma oga waa sahwiye ku raaci mayse waa inaad fadhiisato haddaad fadhiisato maxaad samaynaya culammadu waxay yidhahdeen laba wajiyaa qofkii u furan inuu infisaal sameeyo biniyat alinfisaal alinfisaal malsoo lama yaqaan macnaha wuxuu niyeystay inuu salaaddii ka goosto tashahudkiiba u fadhiistay waa tashahuday kadibna waa salaamo nuqsaday waa iska tegay imaamkuna ragcadiisa shanaad uu soo wataa qolaa bannaynaysa culammada qaarna waxay leeyihin waxaa fiican inuu fadhiga ku sugo tashahudkii aad u fadhiisanaysaa imaamkii ku maqnaa ragcadii shanaad ee sahwiga dartii ragco shanaad u istaagay fadhigaad ku sugaysaa markuu yimaado ou tashahudka u soo fadhiisto ayaad la tashahudaysaa macahu hadhowtiina yaa la salaamo noqsanaysaa maca alimaam ayaad la salaamo noqsanaysaa hadduu sujuudu sahwi la yimaado la yimaado oo sujuudu sahwiga laga rabaa inuu sujuudo eh waad ku mutaabacaynaysaa haddii sujuudu sahwigaasi ay tahay bacda salaam ziyaada waa bacda salaam sooma haddii sujuudu sahwigu ay tahay bacda salaam tafsiilkeeda waa soo marnay inay qofka wax dhaafeen iyo inaysan wax dhaafin in loo kala qaaday calaa kulli xaal ma raacaysid hadduu ragca shanaad u istaago haddaad raacdo salaadaada xukunkeedu waa maxay waxaa la fiirinayaa waxa kugu kallifay inaad raacdo adigoo og ragcadan inay ragca shanaad tahay xukunkeedana og haddaad raacdood ku mutaabacayso salaadaadu baatilo waay asiga tiisa ma burin maxaa yeele saahi waay laakiin adiga taada waa buraysaa maxaa yeele saahi ma tiido calaa cilmin ayaa ragca shanaad usoo siyaadaysa salaadaadu waa buraysaa laakiin haddaad imaamka mutaabacayso jahli dartii ama aad u mutaabacayso sahwi adiga laftirkaaga bay kaa qasantaa markuu shanaad u istaagay adna waa la istaagto laftirkaagu afaraadaad u haysataa sida imaamkaa tah labadiinaba sahwi waad ku sugantihiin sooma kaa salaadu ka buri mayso oo sida imaamkaoo kale waayo sujuudu sahwi bay la imaanayaan hadduu jaahil yahana waa la mid saxaabada ridwaanullaahi calayhim markuu nebiga calayhi salaatu wasalaam ragca shanaad siyaadiyey way mutaabaceeyeenoo way raaceen laakiin saxaabada maxaa ku kalifayay radia allaahu canhum waqti nusuulil waxyaa la joogay arrintooda waxaa lagu ximbaaray jahligaa lagu ximbaaray sababtoo ah ma oga arrintaani ma xukun sharciyo ilaahay soo dejiyaba oo nebigu waxaa loo sharciyeyey ragca shanaad inuu ku daro salaadii mase waa sahwi markaasi kale ma oga ayaga waxay la mid tahay qisadii dulyadayn oo kale markuu nebigu laba tukaday waatay su-aal weydiinay yidhaahdeen anasiita am qusirat rasuulka ilaahay oo ma hilmaamtay mase salaaddiyaa la soo gaabiye waxyaa soo degay oo salaaddii laba ragca laga dhigay ilaan labada waa ixtimaashaa sooma laakiin maanta labadu ma ixtimaashaa maya maanta waxaan isaan ahayn ma ixtimaasho maxaa yeeley waxay soo degi maayo waxay salaada wax ka bedelaya kuu imaan maayo taasi wuxuu waxyuu ku go'ay bimowti rasuul calayhi salaatu wasalaam calaa kulli xaal qofka haddii calaa cilmin uu ku mutaabacayana salaadda waa ka buraysaa hadduu jaahil yahay ama uu saahi yahayna salaadda ka buri maysa sujuudu sahwa baa laga rabaa waxaa marka la isweydiiyey oo ardada qaar ay isweydiiyeen masalaan soo marnay markii rugni laga tago waxaan xala soo marnay markii rugni laga tago ilaa rugniga kale laga gaarayo inta ka sokaysa qowlka raajixa muxuu ahaa hadduu qofka soo xasuusto inuu noqonayo soo ma laakiin rugnigaasi kiisi kale hadduu gaaro maxaa la samaynaya tii la hore waa la ilqaynaya soo ma midda labaada waxaa la lahaa waxay istaagaysaa tii hore maqaamkeeda meeshaas waa meeshaan u socda marka ragcadii koowaad ragcadii koowaad ayaan waxaan ka tegay rukuucdii ama waxaan ka tegay ictidaalkii ama sujuuddii aan ka tegay aduu rugni arkaanteeda ka mid aan ka tegay oo aan ahayn takbiirat lixraam takbiirat ixraam hadda ayadu salaadi guntimaysa guntumi maysa lihora loo soo sheegay takbiirat lixraam ma aha waa ragcadii koowaad takbiirat lixraam ragcaday ku jirtaa tan koowaad waayo soo ma takbiirat lixraam rugni aan ahayn oo ragcada koowaad ka mid aan ka tegay waan hilmaamay markii aan soo gaaray ragcadii labaad mowdicii rugnigaas kadib ayaa waxaan soo xasuustay inaan ragcadaas hore rugnigaas rugnigan aan ka tegay maxaan samaynayaa yaa tii hore waa la ilqaynayaa baa la dhihi jira ayaa la yidhaha soo ma meesha ishkaalu ka yimid oo ragga qaar weydiiya marka waxaa waay tii hore haddii la ilqeeyo soo takbiiratulixraam raaci mayso haddiise takbiiratulixraam raacdo soo middaan labaad takbiiratulixraam uma baahna ilaan ragcadii hore waa la ilqeeye ishkaalka ma fahamteen waayahay culummadu waxay yidhaahdeen hal mid inaan ku baraarugno waa muhiim markii meelahan la joogo la leeyahay ragcadii hore waa la ilqeeyey ama waa baatil horta waa baatil markii lagu leeyahay ilqaa baa laga wadaa ilqaa iyo baatilna waa kala duwan yihiin oo waxay yidhahaan culummadu batalad haddii lala jeedo waa fasahaado waa eber salaadda waa lasoo bilaabi lahaa laakiin markii lagu leeyahay ragcadii hore baalat bimacnaa ulqiyad waay waa la ilqiyay farqi aan udhexeeyen dhehen bayna alilqaa'i waalbutlaan waa kala duwan yihiin midda hore waa la ilqeeyey ee baatil ma ah idan takbiiratulixraamka weli waa jirtaa laakiin ragcadaanaa la ilqeeyey markaasaa middaan booskeedii la geliyey takbiiratulixraamna igama burin oo ayada waa taaganta maxaa yeele waxa meeshaan dhacay waa ragca la ilqeeyey mid kalena lagu soo bedelay laakiin ma dhicin salaad burtay oo la leeyaha waa lasoo bilaabayaa oo istinaafaa lasoo samaynaya sidaasay fuqahadu u kala saareen bayna alilqaa'i waalbutlaan haddaan fahamno marka ilqaa iyo butlaan inaysan isku mid ahayn markaan leenahay ragcadan hore ragcadan labaad waxay bedelaysaa midda hore maxaa loola jeedaa tii horea burtay miyaa gebi ahaan maya waxaa loola jeedaa waa la ilqeeyo maqaamkeedaa la joojiyey hadday buri lahaydna salaadda dhan maxay noqon lahayd salaadina waa in lasoo bilaabo maxaa yeele salaad burtay bilaabay leedahay ee ma laha in lasii wado haddana waa la sii waday sooma waa la sii wada ragcadan unbaa ragcadan lagu bedelo waana la sii wada sii wadidaas waxay daliil u tahay inaanan butlaan dhicin laakiin waxaa dhacay ay yihiin ilqaa middii horaa la ilqay middaana lagu bedelay taasna sidaasaa culummadu uga jawaabeen masaa-isha markaa sujuudu sahwiga waxaa noogu dhinnayd goormaa lala imaanayaa mowdica sujuudu sahwiga waa xaggii axaadiidana dabcan waa ku soo aragteen ma qabla salaam baa mase waa bacda salaam culummadu waa isku khilaafeen qolo waxay yidhahdeen sujuudu sahwi oo dhan waa qabla salaam sujuudu sahwi oo dhan waxaa lala yimaadaa qabla salaam qolo kale waxay yidhaahdeen sujuudu sahwiga waa bacda salaam qolo waxay yidhahdeen qofku waa mukhayar asaa la khiyaar gelinaya ama bacda salaamuu la imaanayaa ama qabla salaamuu la imaanayaa qolo kale waxay yidhaahdeen axaadiida la raacayaa oo see loo raacaya waxay yidhaahdeen haddii sahwiga uu kaa kaa dhacay uu yahay midkii nebiga ka dhacay sala allahu calayhi wasalam mowdica uu sujuudo adiguna sujuudaysaa maalan tashahudul awsadaa ka tagta nebigu taa waa ku sahwiya soo maahayn calayhi salaatu wasalaam goormuu sujuudu sahwiga la yimid qabla salaam adiguna qabla salaama la imaane ragco shanaadaa siyaadisay nebigu waa ka dhacday sala allahu calay wasalam goormuu sujuudu sahwi la yimid bacda salaam adna bacda salaamaa samaynaysa mowdic walba marka waxay yidhahdeen xadiid ku yimid meeshii xadiid ku yimid aa la dhigaya mowdiciisa mawaadicda aan xadiid ku imaanna waxay yidhahdeen qofka meeshuu rabuu geynaya ama bacda salaamuu ka dhiga ama qabla salaam qolo kale waxay leeyihiin axaadiidaa la raacayaa waana laga qiyaasanayaa oo waxaa loo kala qaadayaa naqsi iyo ziyaada loo kala qaadaya iyo shaki saddexay ahaayeen soomahan asbaabtii wixii ziyaado ah haddii sahwiga uu yahay sahwi ziyaado ah waa bacda salaam hadduu naqsi yahay waa qabla salaam salaamta ka hor haddii uu yahay shaki waa la kala qaadaya shakiga labaa loo kala qaado sooma haddii uu yahay shaki markii dambe aad raajix u dhammaatay oo tarjiix uu meesha yimaaday waa salaamo noqsanaysaa markaa kadib aad sujuudu sahwi sujuudaysa haddana waa salaamo noqsanaysaa sujuudu sahwi goormuu dhacayaa waa bacda salaam haddii shakiga uusan tarjiix lahayn markaan tarjiixa lahayn maxaa la samayn jira midkaan tarjiixa lahayn maxaa la samaynayaa yaqiinaa lagu dhisayay marka dambe yaqiintaa loo dhammaanayo tirada yaraa la qaadanaya soo maaha kaasna gooraal maa lala imaanayaa kaasna waa qabla salaam shakigu marka marna waa bacda salaam marna waa qabla salaam shaki markuu kugu dhaco haddaad kala rajaxdo waa bacda salaam haddaad kala rajixi weydo yaqiinta aad u dhammaato waa qabla salaam shakiga marka labada xaaladood le labada xaaladood shakiga axaadiida ku soo aroortay xadiid abi saciid iyo xadiid ibni mascuud ziyaadada ayada waxaa tusinaya xadiidkii ibni mascuud ana nabiya sala اlla alay slam salla duhra hamsan shan uu tukaday xadiidka waxaa ku jirtay inuu nebiga calayhi salaatu wasalaam sujuudu sahwiga uu la yimid bacda salaam xadiid abi hurayra fi qisati dilyadayn asigana waxaa ku jirta inuu nebigu sujuudu sahwiga la yimid bacda salaam waxaa laga yaabaa xadiidka dulyadayn in la yidhaahdo ma ziyaada mase waa naqsi maxaa yeele nebigu laba ragcuu tukaday labuuna ka tegay maya meeshaan ziyaada taalla naqsi maaha maxaa yeele labadii nebiga uu ka tegay waa la yimid laakiin maxaa zaa'id ahaa aqwaal iyo afcaal badanaa zaa'id ahayd meeshii buu ka tegey gadaaluu tegey qoray gadaalyaaluu ku tiirsaday nebigu sal ly slam hadallaa la weydiiyo waa ka jawaabay kadib waa soo kacayo meeshii buu yimi salaaddii buu sii watay afcaashaasoo dhan soo zaa'id kuma ahan salaada afcaal iyo aqwaal zaa'idaha ku jirta idan taas ziyaado waa sujuudina wuxuu la yimid bacda salaam axaadiidan waxaan ka qaadanaynaa marka kullu ziyaada sujuudu sahwigeeda in lala imaanayo bacda salaam hadday ziyaado tahay sahwigu waa bacda salaam xadiiu cabdilaahi bni buxayna qabla salaam buu ahaa waxa dhacana ma ziyaaday ahayd mase waa naqsi naqsi bay ahayd idan hadduu naqsi dhacana waa qabla salaam qowlkaasaana ugu raajixsan ziyaado walba inay tahay bacda salaam naqsi walbana uu yahay qabla salaam shakigana axaadiista ku soo aroortay ayaaba kala qaadaysa haddii la kala rajaxayana waa bacda salaam haddii yaqiinta la cuskanayana waa qabla salaam idan marka sahwi kastoo dhaca saddexdaas ma ka baxaya yaa asbaabu sahwi saddexay ahayd soo maa saddexdaas kama baxo saddexdaas maadaama uusan ka baxayn saddexdaas midka yani ka mid yahay ayaad haleeshiinaysa hadduu ziyaado yahay markaad salaamo noqsato kadib aad sujuudu sahwi la imaana hadduu naqsi yahana waxaa la imaanaysaa qabla salaam hadduu shaki yahana sida axaadiida ku soo aroortay oon soo marnay ayaa loo kala qaadaya taasi marka waa wakhtiga iyo mowdica sujuudu sahwi lala imaanayo haddii sujuudu sahwiga lala yimaado bacda salaam qabla salaam ayadoo waadix waaye tashahud kadib baa lala imaanayaa kadibna waa la salaamo noqsan laakiin markii tashahudka lala yimid ee la salaamo noqsaday tashahudka gadaal lagala imaanaya bacda salaama markuu qofka la yimaado sujuudu sahwigii oo bacda salaamka ahayd tashahud ma la imaanaya yaa maya tashahud la imaan maayo sujuudu sahwiga bacda salaam markuu la yimaado sujuudu sahwi ma lahan tashahud ma laha ma salaamo noqsanaya mase inta sujuudu iska dhaqaaqaya waa salaamo noqsanaya maxaa yeeley xadiid waxaa ku soo aroortay uma sallama markuu nebigu bacda salaam calayhi salaatu wasalaam uu sujuudu sahwiga la yimid sujuudu sahwi gadaasheedana waa salaamo noqsana meeshaasi meeqa salaamaa imaanaysa markaas salaadaasi meeqa salaamay la yeelanaysaa waa laba sooma mid waa midii uu salaada uga baxay midna waa midii sujuudu sahwiga uu ka salaamo noqsaday waa markuu sujuudu sahwiga yahay bacda salaam waa yahay intaas insha allahu tacala waxaan uga gudbaynaa sujuudu sahwiga iyo axkaamtiisa wallahu aclam wsala allahu calaa nabiyina moxamed wcala aalihi wasaxbihi ajmaciin